marka hore waa idin salaamaya aad baan idin salaamaya marka labaad nimankaan himaalawayaashaas haakay ayay isku dayeen inay muxuu ahay ii sheegay weeraro ku bilowda qaraxyo inay kusoo qaadaan difaacyada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qaraxyadaas waxay ku dhamaadeen muxuu ahay ii sheegay waa runtii diyaargaroobay aad baa runtii loo diyaargaroobay taas ayaana sababtay in muxuu ahay ii sheegay ay ku dhamaadaan dhammaan waxyaabihii dhagaalihii ay la maaganaayeen shacbiga soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka jira xooga dalka soomaaliya ay la maaganaayeen taas ayaa sababtay inay muxuu ahay ii sheegay fashil ku dhamaadaan waxaa xigay weerar ay isku dayeen inay dowlka uga soo qaadaan muxuu ahay ii sheegay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed difaacyada ay ku jiraan ayadana jabay kala kulmeen runtii aad u weyn oo muxuu ahay ciidamadu ay u geesteen haddana waxaan ku jirnaa baacsigooda iyo muxuu ahay ii sheegay maydadka iyo dhaawacyada ay ku hoos jiidayaan runtii ay dhirta ku hoos jiidayaan inaan inaan inaan ka reebna ayaan hadda ku guda jirnaa ciidanka ilaahay weyna noo suurtagelaysa waa tahay tali inkastoo weli xaaladii dagaaladaad ku jirtiin laakiin haddana khasaaraha maxay inoogu sheegi kartaa annaga dhankeenna dhaawacyaa jira dhaawacyaa jira khasaaro kaloona soo gaara ma jiriyo waxyaaba yar yar oo dhaawacyo ahaa jira oo siriradii gaadiidka ay qaraxyadaah oo ayuu meelaha sida aad garan kartaan marku qaraxyadu ay dhacaan siriro badanaa baxaya waxyaabahaasoo askar ay gaargaareen oo sirriyo gaareen way jirtaa laakiin wax kaloo khasaara oo dhankeena jira ma jirto waa taa dhanka argagixisada ka waran taas hadal male aad bay ugu jabeen runtii aad bay ugu jabeen aad bay ugu jabeen haddan muxuu ahay ii sheegay arrimahoodan iyo iyo ay dabagalkoodan ku jirnaa waa ku oon muxuu ahay ii sheegay agagi ay soo galeen oo dhan aan aan muxuu ahay ii sheegay u dirnay ciidamo u dirnay taasna muxuu ahay ii sheegay way noo socotaa iyadana laakiin khasaaro weynaa gaara runtii khasaaro weynaa gaara oo marnaba aysan ka baaqsayn